Guurka waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha aadanaha, waana xasillooni iyo deganaan uu ku jiro qaab Ilaahay u jideeyay. Marka ay rabaan in ay lamaane isguursadaan, haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Dobley ayaa ka warbixiyay waxyaabaha sababay in guurka xilligani uu qaliyoobo.
Guurka waxaa sababeynaya odayaasha laga soo dhacayo ayaa guurkii qaaliyeynaya. Marka labadiiba gabdhihii iyo wiilashiiba way u baahan yihiin guur. Wiilashii dhaqaalo ay ku guursadaan ma hayaan. Sida awgeed waxa weeye odayaasha waxa weeye waxay sameynayaan waxay leeyihiin gurigii hala dhigo, xoolaha hala bixiyo, ninkiina ma awoodo.
hadhow hay rag bilaabo ama fikirkay ka dhiibto sanadaha u dambeeyay guurka sii qaaliyoobaya waxyaabaha maaragtay sababaya waxaan dhihi karaa een, horta waxaa kow ka ah tiknolojiyadda sii horumaraysa waayo marka hore een, meesha arooska lagu dhiganayo iyo meesha hadda lagu dhiganayo different udhexe faraxa udhexeeya farq farqi baa udhexeeya aada u weyn sababtoo marka hore gabadha inay maaragtay labada qof banaanka iska doontaan reerkooda isa siiyo hawsh maaragtay si yaroo caadi iskaga dhacdaa ay lagu aroosan jiray ama mataqaana in gabadha liigood loo geed fadhiisto laakiin hadda geed fadhiiskii waxaa loo bedelay inay maaragtay si casriga la isku doonto hoole la kireeyo hoteelo la kireeyo een, adeegyo aan hadda ka hor jirin oo jirin oo hadda cusub haddii mataqaana ay shoobin maaragtay alaaba casri oo hadda soo baxday oo iska qaaliya Een, waxyaaba badan baa marka alaabahaasa waxyaabahaasa kaosgareynaya inuu arooskii u qaaliyoobo Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa inta badan ka cabsi qaba qaaliyaanshaha ku yimid guurka haatan jira.